ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa saddexda bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada waxaa maanta oo talaado ah guud ahaanba barnaamijka ku soo qaadan doonaa qaar ka mida culimmada soomaaliyeed oo falanqaynaya shirka labaad ee bariga afrika ee looga arrinsanayay jihaadka mandiqadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag dhegaystayaal intaan u gudagelin barnaamijka waxaa naga xusuusin ah oo aan idiin soo gudbinaynaa goosgooska waraysi muhiim ah oo ka kooban laba qaybood oo aan la yeelanay sheekh cabdicasiis abuumuscab afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
الله مولانا ولا مولى لهم
Ee, idinka maadaama warbixinno ay keenayeen ee, makaatiibta kala duwan ee xarakada ee, qiyaadada iyo waxgaradkii ka soo qayb galay ka ciidan ahaan maxaad la timaadeen ee, shirkan dagaallo ayaad la gasheen ee, dowladda federaalk iyo shisheeyaha ee, xaqiiqda ka muuqata ee, dagaaladii ugu dambeeyey ee sanad ee, lasoo dhaafay dhacayey waxa weeyaan in deegaanada qaar ee aad ka baxdeen oo kale ay ku faanayeen ee dhinacyada idinka soo horjeeda inay tageen idinkana xaggiina waxa muuqda ee xaqiiqda ah ee bulshadu ay arki karaan waxa weeyaan inaad xeryo badan aad eh, u dhaadhacdeen oo aad burburiseen oo ciidamada dowladda federaalk ay ku sugnaayeen ee meelo badanna aad saasoo kale ay ku weerarteen ee ciidanka shisheeye maxaa markaa eh, dhankiina eh, faa'iido ah oo idin soo hoyday ciidanka idinka soo horjeeda ee haddaba waxaad sheegtay inay ku tiirsan yihiin shisheeye ee lojistik ahaan iyo waxyaabaha ciidan uu u baahan yahay iyo siyaasad ahaan ayaa shisheeyuhu ay u taageeraan min maraykan ilaa etoobiya iyo kenya idinka yaad ku tiirsantihiin waxaad eh, tahay afhayeenka ciidanka ciidanka ayaad ku foogan tahay oo aad ku dhex jirtaa maxay tahay nolosha ciidannimada haddaad u sawirto tusaale ahaan qof aan waxba ka garanayn oo kale abuu muscab dadka aan muuqaalkaaga arag ee warbixinadaada shirarkaaga jaraa'id iyo wareysiyadaada dhagaysta ee waxay isdhihi karaan ee waa nin yaro ad adag marka aad firaaqada leedahay maxaad qabataa
annagu marka warbixintaas ayaan waxaan la nimid warbixin aan siran akhyaarta halkan ku kulantay dagaalkii maraykanka uu horinayay xasan gurgurtana uu ku dhawaaqay oo muxaram bilowday tobankaa bilood siddeed bilood oo ka mid ah oo muxaram ilaa shacbaan ah warbixintii oo kooban oo dhammaystiran ayaan halkan ka jeedinay xuduudahaas allah subxaana watacaala uu soo dejiyey oo la fulinayo oo wilaayaadka maanta laga fulinayo shareecada islaamka looga dhaqmo cidda u taagan oo ku dayran oo waardiyaha ka ah oo har iyo hameenba u taagan oo u dhigidaysa oo u dhimanaysa oo u shahiidaysa oo u gaajoonaysa oo u boqoonaysa waa ciidanka mujaahidiinta ah weeyaan ama ha ahaadaan kuwa amniga ah oo ka dagaalama magaalooyinka cadowga haysto ama ha ahaadaan kuwa maarata waxaa weeyaan jabhaadka ee furmaha ku jira xeryaha maxaad uga baxdeen oo su-aasha qaybteeda koowaada cabdifataaxo waxaa jirta qaacido la yidhaahdo asaydaratu walquwa laa yajtamicaan oo caskari ayaa jirta waxay ku guulaysteen inay ku dilaan weeraradaas siddeed bilood gudahood laba kun iyo shan boqol iyo lix murtad ama gaal inay ku dilaan saddexdaas beenna ka sheegi mayno ilaahay hortana been ka sheegi mayno aadamaha hortana been ka sheegi mayno saddexdaas bes ah nooga sheegi
زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدام واسلق الوعد واسلق الوعد
intaas aynu ku dhaafno goosgooska waraysiga sheekh abuu muscab waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa iyo habeen dambe inshaa allah dhowaan waxaa soo gebagaboobay shirweyne ay kasoo qayb galeen boqol iyo soddon xubnood oo isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo odayaasha dhaqanka waxaana looga arinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika haddaba waxaad ku soo dhowaataan falanqeyn ay ka qaybgalayaan sheekh mukhtaar abuu muslim sheekh cabdiwaaxid muudey sheekh jaamac cabdisalaam sheekh aadan sunni iyo sheekh cabdulilaah falanqeyntan ayaana kasoo diyaarinay xarunta uu shirku ka dhacayay ee axmed gurey waxaana daadihinaya cabdifataax maxamed qaasim waxaa hadda iga soo hormuuqanaya qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay shirka sheekh abuu muslim ayaa ka mid ah sheekh abuu muslim dhankaaga soo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaad ku qornayd mowduuc ku saabsanaa dowladda federaalka iyo xukunkeeda iyo arrimaha federaalisimka mowduucan bal muxuu daaranaa marka hore soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موضوع wuxuu ku saabsanaa saddex faqra ayuu mowduucu saddex tiir buu ka koobnaa midi waxay ahayd xukunka xukuumadda federaaliga ah iyo maamulada maamulgoleedyada hoos imanaya iyo nawaqda islaamka ay ku dhaceen iyo muqaaran lagu sameeyo xukuumad federaaliga xukuumadda islaamka muqaaran lagu sameeyo intaas ayuu xambaarsanaa guud ahaan waaya marka intaas hadduu xambaarsanaa maxaa ee, muhiimadda xilligan ee, looga hadlay ama baahida xilligan loo qabo mowduuca maxay tahay sababtu waxay tahay in shacabkii muslimka ahaa ee diintooda islaamka haystay ayaa diin kale kor looga keenay ee magaceeda la yidhaha dimuqraatiya kawaadir iyo dad ay ma arkaysaa soo tababaratay jaaliyaadka xaggee ha ka yimaadeen ama jaamacaadkooda ha ka soo baxeen ama ciidamo iyagoo ay soo barbaarisay ha noq- jawaasiis ha noqdeen gaaladu ay soo tababartay oo soomaali ah nagu midab ah nagu luqad ah oo ilaahay dib ku roon yahay oo nagu qabiil ah ayaa dalkii dib ugu soo noqday laakiin motoorka saaran uu yahay motoorkii gaalada mabda'ii iyo caqiidadii iyo diintii gaalada oo dimuqraadiyadii bay noo keeneen tii bay noo keeneen shacabkii bay tii ka gadayaan ummaddii bay ka gadayaan gaaladii baa waardaynaysa daroonis baa waardaynaya taangiyaa dhinacyada ka taagan dowlad baa loo dhisay micnaheeduna ay tahay wakiil bay waxay ka yihiin maraykankii iyo gaaladii diintaasi dalka raba inay ku faafiyaan soomaaliya waxaa la tusaya marka dowladda aad leedihiin baa laleeyahay xaqiiqduna waxay tahay dowlad ay leeyihiin ma ahee gaaladii ay wakiilo ka yihiin oo ay ay hadaftooda fulinayaan marka si ummadda loogu caddeeyo war maxay tahay diintan dimuqraadiyada la yidhaahdo oo ay gaalada noo keeneen oo kooxdanna ay faafinayaan iyo maxay ay kaga duwan tahay islaamka ayuunbaa lasoo bandhigayaa si ay dadku ugu kala cadaato marka kadib taas ayaa keentay ilaa iyo toddoba li- sideed qodob oo mid waliba islaamka iyo dimuqraadiyadu ay ku kala duwan yihiin baa ma arkaysaa mu'tamarka lagu soo bandhigay alxamdulilaahi aad iyo aad baan runtii dadku ugu inta aanan siin een, sheekh cabdiwaaxid iyo ee, sheekh aadan sunne oo halkan fadhiya qodobo ayaa mowduuca uu soo bandhigay oo dowladda federaalku ay ku mutaysatay ee, sida aad sheegtay in ay gaalowday wax ee, l- ituso itaabsii ah mithaal ee, xayi ah oo dadku ay ku qanci karaan ee, ma sheegi kartaa نعم بسم الله الرحمن الرحيم waxaa ka mid ah awalan istibdaal sharci ilaah sharciga ilaahay kitaabka ilaahay halkan yaala ayaa halkaa inta la dhigay ayaa wax lagu bedelay waxay dasaatiir wadci ah gacanka bani aadamka ay guddiyo la diye- dejiyey waxyaabahay soo dejiyeen waxyaabaha gaala hor udegsatay iyo waxyaaba ku dardareen wixii baa dadka looga dhigay dastuurka dastuurku muxuu yahay kitaabka alla cagsi ku yahay taas waa mid midda labaad waxa weeyaan al- isagii baa haddana loo xugun tegey dastuurkii baa saas qado qoodo hebel saasu qabaa baa laleeyay meesha ilaahay uu leeyahay fain tanaasactum fii shayin farduu ila allahi war rasuul ay ahayd waxay ka dhigeen fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila dastuuri bay ka dhigeen muqadaska kitaabka ilaahay mahe agtooda waxaa muqadas ka ah dastuurka waxaa kaloo meesha ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala keligiis baa sharci dejinta iskale waxaa loo sameeyey dad xildhibaano laleeyahay oo sharci dejiyaal ayaanu nahay leh waxaa kaloo ka mid ah ilaahay wuxuu xalaal ka dhigay bay xaaraantimeeyeen wuxuu ilaahay xaaraan ka dhigay bay xalaal ka dhigeen soo ma jeed taasaa ka mid ah Waan ku- waxaa kaasa- waxaas oo dhan waxaa ka daran ibaaxiya dalkii oo dhan lagu faafiyey zinadii baa la banaysay khamradii baa bannaan soo ma jeedid Een, dilka qofka muslimka oo biduuni sabab sharciga wuxuu ku dilay aan lagu dilaynin baa bannaan layska bannaystay Ee, waxa weeyaan kullama haba wadaba ibaaxiyin weeye waan ku soo laabanayaa eh, sheekh mukhtaar abu muslim Een, sheekh cabdiwaaxid ayaa haddana een, horteeda fadhiya Eh, sheekh cabdiwaaxid maxaad raacinaysaa halkaa iyo mawaadiicdii guud ee laga soo niqaashay eh, marka la eego maxaa si gaara kuu taabanaya آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد ولي متمركي وصعداء ومالنتي لبات runtii halkaa waxaa isugu yimid akhyaar aad u fara badan oo ummadda waxgaradkeedii mas-uuliyiintii culammadii ee, nuqabadii iyo dee akhyaar kale oo dee acyaan oo ummadda u fikirahay ummad badan bahaa runtii halkaa isugu timid oo waxgarad ah waxayna ka hadlayaan runtii waa shirkii labaad ama mutamarki labaad oo sharqi ifriiqiya oo halkaa laisugu yimaado waxaana laga hadlayaa runtii ummadda maslaxadeeda fi dunyaa walaakhira marka su-aashu waxay tahay runtii ma waxaan uga hadalnaa ummadda maslaxadeeda sida ilaahay uu doonahay subxaanahu wa tacaala sida gaalada ay rabaan dabcan dee waa la iska fahmi karaa qofkii dee caqli leh waxaa looga hadlayaa halkan ummadda wixii maslaxadeeda iyo badbaadadeeda ummaddan waa dad muslimiin ah waa lagu soo duulay maslaxadeeda waxay ku jirtaa awaamirta ilaahay inay qaadato amarka ilaahay inay qaadato taasay maslaxadeeda ku jirtaa fi dunyaa walaakhira oo allahna subxaanahu wa tacaala ambiyuhu soo dirsaday risaalo ayuu u soo dhiibay fariin walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut gaalada laakiin waxay doonayaan ummaddan inay mabaadideeda ka baabi'iyaan oo islaamka ka baabi'iyaan oo ayagu jiritaankooda iyo magacooda ay baabi'iyaan waa lagu soo duulay mid hoose iyo kuwa naga fog iyo kuwa runtii haddee maraykan baa hadda nagu soo duulay ujeeddu leeyahay ethoobiya aan ugu soo duushay ujeeddo kale ay leedahay mid walba marka damac buu wataa ujeeddooyin bay wataan iyo kuwo kaloo dee tiro badan marka runtii shirkan waa shir aad u weyn ummadda maslaxadeedii baa laga hadlayaa aad baan u soo dhoweynayaa waxyaalo badan baa laga hadlay akhbaar baa laga hadlay akhbaartu dee aad bay marka u tiro badneed waxaa dee laga hadlay ummadda waxyaalihii u qabsoomay waxyaalihii loo qabto mujaahidiintu ay qabteen baa laga hadlay akhbaar kaloo dee aad u tiro badan baa ku jirta qaldihii baa laga hadlay warbixin badan baa jirtay warbixintu waxbaa lagu dhistaa dee cadowgii iyo khu- ee, khudooyinkiisii baa laga hadlay Ee, alxamdulilah akhbaartu aad bay muhiim u ahayd mawaadic kalea laga hadlay marka waxaan isleeyahay runtii waa mu'tamar aad u qaybo badan waa wax lagu farxo waxaan rajaynaynaa insha allah wax ummadda anfaca inay ka soo bixi doonto waan kuu soo laabanayaa Eh, sheekh aadan sunne eh, mawaadicda laga hadlay een, eh, mid ka mid a adiga ayaaba soo jeediyey eh, jihaadka ayuu ku saabsanaa waxyaabihii aad soo hadal qaadayna waxaa ka mid ah si gaara xabashida Eh, jihaadka ka socda waddanka soomaaliya marka la eego eh, taariikhda horaan iyo haddaba xabashida ayaa dhibaato ku haysa een, ummadda soomaaliyeed een, mowduucana waad ku soo qaaday maxaa ugu wacan ee, xabashidu inay hadafkeeda koowaad ka dhigato soomaalida iyada oo wadamo fara badan ay xuduudo la leeyihiin ee, dabcan way dagaalamaan waqtiyada qaar laakiin een, soomaalidu waxayba leedahay annaga ayaa leh maxay tahay sababtu الحمد لله وكفى وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين horta waa run cadaawadda markaasi xabashidu miday gaamurtay oo inooga weyn cadaawadda gaalada kale waxaan odhan karaa suurad waxaa u cadaawadda soomaalida iyo xabashida ka dhexaysa waa midda falastiin iyo yuhuudda ka dhexaysa haddaynaba kaba darnaynba daafica riixaya horta waxa weeyaan xarbigoodu waa xarbi caqiida marka koowaad geeskan afrika kama ogola waxaan ahayn ortodogos xataa mabaadidooda kale nasraanida ayaanay xataa oggolayn fadlan iska daa wax islaam laydhaa inay oggolaadaan waa daafica koowaad daafica labaad ruqca berriyaynu ku wada naallo ayay rabaan keligood inay u hadhaan waa daafica saddexaad ee baddan dheer ee xeebta ee saddexda kun iyo saddexda boqol iyo soddonka ka badan kilomitir ayay isku wadaa saami inay ku yeelato ama kulligeed yeelato iyo khayraadkeeda waxa weeyaan cadaawaddeeduna naguma cusbaa cahdi nebi soo bilaabantay cusuur dhexay soo socotay axmed gure bay xasuusan yihiin iyo raggii mujaahidiinta ka dambeeyey iyo dagaalkii xataa ninkii siyaad barre la odhan jiray seben seben iyo wixii uu ka muujiyey xataa xasuusan yihiin marka waxa weeyaan cadaawaddoodu waxaa cabsan ilmahooda yara carruurta baalashlaha hargeyso jooga baa laga dareemay cadaawadda gabadha warsanaysa ayaa inankeeda inan kale isdhirbaaxeen deedna markaas iyadoo ciilan waa gabadha etoobiyaana iciilan ayaa labadiina la kala qabto waxay tidhi kaasi markuu kaa leegaado ayaad ogaan doontaan waxa dhacabay tidhi kaasi bay tidhi kaa intay madaxa taabatay mid yar mid kaleo ka roon bay arkaysaa kaa markuu leegaado baa ogaan doontaan bay tidhi cidda runta ee dhulka leh waan kuu soo laabanayaa sheekh jaamaca maxamed cumaan ayaa hadda inagu soo biiray sheekh cabdulilaah loo garan og yahay sheekh cabdulilaah waad joogtay fawaa'idda la taaban karo ee kuu baxday ee bulshada aad la wadaagayso maxaa ka mid a bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah wala alih wasabi ajmaciin mawaadiic badan baa ayaa maaragtay isla qaadaa dhigay murtasiqada maanta ay cadowga aad u adeegsanayaan saalibta ay adeegsadaan imanka maraykan la markay muslimiinta la dagaalamayaan waxaa iga baxay inaga intaynan meeshay la joogtay ama intay qaacada joogtay ama intay shirka kasoo qayb gashay inay isla jaan qaaday oo hal faham iyo hal meel ay wax waado laakiin waxaa odhan lahaa waxaa inagu aan isla fahmnay isla garanay ee inoo caddaaday dadweynaheennii iyo bulshaweynteennii sidii loo gaadhsiin lahaa ayaa inooga baahan inaan juhud ku bixino insha allahu tacaala taas ayaan ku darra waayahay sheekh mukhtaar abu muslim dhankaaga ee gebagabadii mowduucan nu ka hadalnay ee shirkana aad ku soo bandhigteen ee ku saabsan federaalisamka waxaad ka hadashay xukunka dowladda federaalka federaalisamka isagu intee la eg tahay bersentage ahaan marka la fiiriyo dhibaatooyinka haysta soomaalida intee buu ka yahay bismi illaahi raxmaan raxiim soomaaliya barnaamijka federaalisamka wuxuu ka yahay boqolkiiba sagaashan iyo shan hadduu ka badan yahay makama yara maxaad sidaa u tiri waxaan sidaa u leeyahay waxa weeyaan waa soomaaliya barnaamijkii looga damacsanaa oy gaalo ka damacsaneed federalismka oo dhan baa lagu tadbiiqiyey waa wax badan oo ku guulaysteen maqaasidii laga rahaa oo ugu weyn in ummaddan lagu kala qaybiyo divide and rule fariq tasud iraban iraban gabal gabal in lagu kala jebiyo oo ay fulinayaan yaana fulinaya soomaali nadiifoo muslimoo quman ma aha mida iyagu soo tababareen baa fulinaya oo yimid waxaa ka mid ah cadowga inuu u fududeeyo dhulka muslimka inuu qabsado guud ahaan gaar ahaan haddana xabashada dariska iyaga ah inay dhulkii muslimka ay qabsato waxaa ka mid ah in etoobiya xabashida in loo fududeeyo dalkan soomaaliya inay qabsato gobol gobol baa loo kala jebiyey gobol kasta oo la jebiyey madaxana wuxuu ka haystaa bad dhinac dambana wuxuu ka haystaa adiis ababo dowladda markaziga dhexe oo xasan garguurte uu maamulo maanta awood kuma laha maamul goboleedyada laakiin adisabab midka jooga abiy hadduu u yeero maamul goboleedyada orod bay ugu imanayaan isagaa geystay isagaa maamula isagaa ilaalsada masaalix mushtarag ana waa ka dhexaysaa ummaddii midnimadeedii ayaa lagu kala jebiyey soo ma jeedid federaalkii sababtiisa ayaa lagu faafiyey akhlaaqdii cudurro xunxun iyo lagu faafiyey federaalka dara sababtiisa laisugu diray qabaa'ilka iyo ummadda muslimka ah oo deris ahaa oo isla dhe ayaa looga dhexeeyey jiilkii soo karaya ayaa federaalkii loo adeegsaday in lagu baabiyo hay-aad baa lagu faafiyey gobolladii oo lagu baabideynayo ummadda soo ma jeedid wax weyn xukuumaad gaara ayaa la samaysay oo munfasil oo ka go-an dowladdii markaziga ahayd ka go-an oo awoodba ma laha iyagaa awood leh markaasay dowlad waliba oo gaalo ah waxay xiriir toosa oo la samaysanaysaa maamul goboleed axmed madoobe maamul lala samaysanaya xiriir waa tan hadda imaaraadku ay axmed madoobena iyo gaaray ula sheekaysanayaan gurgurtana gaaray ula sheekaysanayaan puntland oo arkaysa dhinaca somaliland waa kada marka waa qorsho loogu talagalay ummadda in lagu baabi'iyo wey aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiwaxid dhankaaga maxay tahay rajada aad ka qabto mirodhalka shirka shirkan rajo weyn baan ka qabaa maxaa yeele waxaa lagu soo gudbiyey akhbaar iyo warar iyo warbixin soomaalidu waxay yidhaahdaan xog helaa tale hela markaad hesho xog ama warbixin talo waad heli wax badan baad ku dhisan waxaa laga hadlay runtii gaalada sida ummadda u dhibaataynayaan mu'aamaraadkii u maleegayaan weliba khaasatan waxa wey etoobiya iyo xabashada ummadda soomaaliyeedna dee way garan admaacda ay leedahay iyo in ay rab dadka badaheedii dee khayraadka inay la wareegaan inta jeer oo dalku ay soo galeen iyo dee dalka qaybna wayba haystaanba inta kale inay ku darsadaan bayba rabaan runtii warbixintaasaa la soo gudbiyey dhibaatooyinka kaleo ummadda ay u geysteen ama soomaali qarbi hadday tahay iyo markay gudaha dhowr jeer ay soo galeen haaba ahaato taana waa laga hadlay runtii rajada aan ka qabo waxay tahay ummadda markii loo waramo waxa weeye fadwo sharci la soo saaro ummadda la taxriidiyo cadowgeeda la tuso ummaddu inay dhaqaaqi doonto oy iska dhicin doonta cadowgaas insha allahu rajo weyn baan ka qabaa ummaddeena inay kici doonto cadowgaas ee iska dhici doonto biidnillahi albaari aad baad umahadsan tahay sheekh aadan sunne inkastoo hadda uuna soo gaaray sheekh jaamac cabdisalaam oo aan siin doono falanqaynta dhankaaga maxaad ku soo gebagabeynaysaa gaar ahaan mawaadiicdii aanu ka hadalnay hadda alxamdu lilaah wakafaa usalli wasalimu cala almabcuuhi raxmatan lilcaalamiin waxaan ku soo gebagabeynayaa horta shirkani masiirada ku socdo intihaagiisu wuxuu noqonayaa inay go'aamo wax ku-oola oo mihima mihima oo xaaladda raahinkaa ka jawaabaya in go'aamo adagoo wax ku-oola oo ummaddii islaamka lagu jihaynaya cadowgooda waxay ka yeelayaan iyo talo wixii laysla gaadhay inay halkan ka soo baxaan oo qodobka koowaadu yahay xabashi waxa laga yeelayo iyo waxa lagu wajahayo iyo makrigooda iyo cadaawaddooda waxa lagala hortegayo waa midhaa marka kusoo gabagabaynaya sheekh jaamac cabdisalaam waxyaabaha laga hadlay ee la bidhaamiye waxaa ka mid ahaa siyaasadaha ay ku shaqeeyaan reer galbeedka gaar ahaan maraykanka ee ay ku wajahaan muslimiinta waxaana ka mid ahaa qodobka ugu weyn ee ay isticmaalaan waxa la yidhaahdo dagaalka dadka kale loo adeegsado ayaa ka mid ahaa waxaa soo galay culimmada oo qayb ka noqday dagaalkaasi soomaaliya ee ka waran markaad qiimayso oo adigoo u barbardhigaya waddamada kale intee la egyihiin baad isleedahay culimmada maraykanku uu ka helay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd mowduucaas laga warbixiyo runtii mowduuc aad iyo aad u xasaasiya buu ahaa soomaaliduna ay dhaqan u lahayd in ay noqoto calooshooda dad u shaqaysta oo aan diin iyo dad iyo dal midna aanan tixgelin dhaqan bay u lahaayeen adduunka meel walbay ka dagaalameen iyagoo calooshooda u shaqaysanaya xataa dagaalkii ciraaq iyo dhex maray iyo eiraan labada dhinacba way ka shaqaynayeen ilaahay amarkii markaasay ciraaqiyiintii dhahayey soomaalidu waa waddani waa ciraaqiyiintay la xaq yihiin oo dalka sidai rabaan bay ugu noolaan karaan oo wax uga baran karaan ay yaabeen markii ay arkeen soomaalidii oo la soo safan eiraan ay tacajabeen marka dad runtii dad waxaan nahay damiirku nagu yaryahay oo waadnimada nagu yartahay oo diin ku yartahay xataa aan hadeeraan ka sheekeynayey uu ii sheegay nin oday ahoo labaatan sano ka hor isagu markaas sagaashan jir ah buu wuxuu yidhi waxaan ka qayb galay dagaalkii lagu duminayey sayidka ka gadaal boqor cismaan boqortooyadiisii lagula dirirayay boosaas iyo dhinacaas marka waxaan ku yidhi oo ma dowladdiinnii iyo diintiinnii iyo iyo dalkiinnii baa duulaan ku ahaydeen see caqligiinnu xaggee jiray markaa tuu jeenjeestay buu wuxuu yidhi oo ma jiri lahayn ba haddaan ma annagaaba jiri lahayn haddaanaan saa yeelin annaga inta gaajana dishaan isku duuli jirno isbaabi'in jirnay lacag baa la helay wuxuu yidhi ninka noogu lacag laba laba nimo aliflaa baa hawyahana mid waxaa hogaaminaya faarac qordheer faarac qordheer daaroodkana waxaa hogaaminaya aadan raadweyn ninkiiba alif buu lahaa inta kalena waxaanu qaadanayna buu yidhi rubad bayna lacagtu ahayd aan ku shaqayn rubaddii baan ka dheregnay oo maxaad mal haatan culumadii baaba waxaa nin ragga ka mid sheegayey waddanka ingiriiska baa waxaa la yidhahdeen waxaan rabnaa dhowr boqol oo nin oo maya mise soddon bay ahayd soddon qof oo mukhaabaraad anugu qaadanaan rabnaa markaasaa waxaa soo soo soo istaagoo soo dalbaday culummo ingiriiska culummadii baaba innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baynamaa nin dhakhtara la ii sheegahay nin dhakhtara oo intay ugu yeereen hal qofoo damiirlaa jira hal qofoo damiirle intay ugu yeereen kaale nala shaqeeyo basaas noqo buu yidhi waan ka soo fakeraya markaasu daacooyinka inta isugu yeeray buu wuxuu yidhi dowladda ingiriisku waa qurun weeye wax ay dimuqraadiyad iyo akhlaaqda dadka iyo damiirkeeda ilaalisa ma jiraan aniga oo waddankooda nabad u soo doontay waxay iga dhigayaan jaajuus marka qof qof damiirle waa la helayaa laakiin culummo ma jirto caloosha waxaan ahayn oo laga fakeraya lama arkaan dhihi karaa waay n wadaadadan soomaalida ah ee hadda maraykanka oo kale u fadwoonaya oo hadda shirkii ugu dambeeyey intooda badan waxay wateen baasabooro maraykan iyo ingiriisa ayay wateen dadku waxay isweydiin karayaan nin sheekh ah oo baasaboor maraykan iyo ingiriis wata oo fadwoonaya oo waddanka imaanaya oo ummaddaa u naxaya dhahaya ma la arki jirin muddo soddon sannadood ah oo la iscunayey oo waddanka xabashe ay soo gashay oo dhibaatadii aad aragtay waddanka ay ka dhacday hadda maxaa keenay nimankaas waddanka hadda waxaa keenay maraykan baa keenay oo jinsiyaddii bay bedesheen dan maraykan bay ka shaqayn waa adigii maqlahayey bal wax kale iska daayey ninkii ictisaam odaga u ahaa odaga ra'iiska u ahaa buu ahaa ninka dhahayey ay dhoonkeer muqdisho sow maxamed idriis buu ahaa ay dhoonkeer muqdisho ninka dhahayey marka ninka hoose maxaad malaynaysa shaykhul ictisaam hadduu saa u hadlay waxaa weeye dadkaas jinsiyad kale qaateen ina lana diin maaha ina lana mabda' maaha wixii inagu dhacayana dan kama le aakhirana dan kama le saasaan odhan karaa runtii
ugu dambayntii marka een, dagaalkan ee, wakaalaha ah ee maraykanka dabcan iyo dowladaha adduunka hadda isbedello ayaa imanaya dhaqaala darri baa jirta ee, waddan walba waxa uu ilaashanayaa een, ciidankiisa khasaarihiisa sidii uu ku yarayn lahaa ayuu isku dayayaa hadda dagaalka ukraine waxaa dagaalamaya ruushka iyo ukraine laakiin dowladaha ku jira aad bay u badan yihiin oo gadaal ka taagan oo qolo walbaahi si hoose daaha gadaashiisa ay uga jirto maxaa marka een, eh, maleeshiyaadka kala duwan ama culimo ha loogu yeero ama suxufiyiin ha loogu yeero ama maleeshiya kale ha loogu yeero maxaad kala gudboon ummadda soomaaliyeed eh, si masiirka waddanka maaragtay loo badbaadiyo bilxaqiiqa waxaa la odhan karaa xarbulukalahaas ama caloosha u shaqaystayaashaas amba maxaan ku idhaahdaa eh, macawisleyda waxa ugu xunba kuwa macawisleyda elektroniga hadda oo walaal ka mida ragga u sheegaya macawisleyda daacooyinka waa kuwa aan aakhiradooda halaagaya oo cadaabta ugu xun kasbanaya baan odhan karaa culimmaduna waa la mid oo waxa weeye diinta ilaahay bay ga- eh, dhinac kale u gedanayaan oo ka been sheegayaan bulshadoo dhanna arrintaa way ku musiibaysan tahay qof aakhiradiisa iyo dantii guud midna eegaya waa yaraaday qof walba calooshiisa iyo jeebkiisa waxaan hayn oo khuseeyaa ma jiro Wa- wabilaahi towfiiq
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aad ku dhagaysateen falanqayn ay ka qayb galeen qaar ka mida culimmada soomaaliyeed oo ka hadlayay shirweynihii labaad ee bariga afrika tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الذي أسرى عرفت الله